qaangaarka ka jiraayo ilaa in dadka lama odhan karo intaa ka horaysa qaangaar waxbaa ku waajibay lama odhan karo markaa qofku is ahaantii marka uu isu gudayo dee wuxuu ku waajibayaa uni waxa weeye qaangaarka ka jira wayundau tacjiiluhu waxaana la suneeyaa in la dedejiyo gudinka fii saabicihi maalintuu dhashay maalinta ku toddobaad ayla xadiid xaakim warinayo ayaa waxa rasuulku sala allahu alay wasalam waxaa aisho laga wariyey in rasuulku sala al khatana alxasan walxuseyn yowma sabic biwilaadatihima inuu guday xasan iyo xusein maalintii ku toddoba ahayd dhalashadooda ama la maalintii ka dambaysa maalintaasoo dee loona walqalo oo madaxa laga xiro oo loo magac bixiyo in maalintaana la raaciyo ayaa wanaagsan marka waanay jiraan dad badan oo imika innaga sameeyo oo yacni qaabab aada u sahlan u yaqaano oo sameeya de markaa xunburtii unbaa isku xilli bogsanayaan oo wax dhibaba keeni mayso marka in la dejiyo maalintaa sagaa toddobaad la sameeyo ayaa wanaagsan fain dacufa haddii uu difligii ka tabar darreeyo can ixtimaalihi qaadashadiisii maalintii toddobaad waa qaadan kari waayo masalan dee ilmo daciifabu noqdo ukhira waa la difligii ilaa inta uu ka qaadan karayo waman khatanahu qofka guda buu ihi sheekhu ee ama weli ah ama kayrkii ah fii sinin da' ku guda laa yaxtamiluhu aanu qaadan karaynin da aanu qaadan karaynin ayuu ku guday lazimahu qisaasun qisaas baa ku waajibay hadduu og yahay inaanu qaadan karaynin ciddaa gudayna ama weligiisii ama cid kalaba ha ahaatee haddii lagu gudo da aanu ixtimaali karayn aanu qaadan karayn deedna saa ku dhinta qisaas baa ku waajibay hadduu og yahay inaanu qaadan karaynin maxaa yeelay tacaddi iyo xadgudubbu qofkaas sameeyo waxyeello halaagtay buu geystay haddii laakiin uu u malaynayo inuu qaadan karayo oo dabeetana sidaa uu ku gudo qisaas laguma le laakiin diyatu shibilcamdi baa lagu ilaa waalidan waalid mooyaane waalidka dee haba sarreeye hadduu ku gudo da aanu qaadan karaynin qisaas laguma le oo bacdiyo ayaa jirto dee asalka lama qisaasayno farca lama qisaasayno laakiin diyo muqallado ah ayaa dee maalkiisa ku waajibaysa oo yaa la siinta aabihii laga qaado de waxaa la siinayaa ciddii kale dhaxalkiisale isagu ilan waa qaatiloo dhaxli maayo inta laga qaado ayaa islaanta iyo carruur kale iyo hadday jiraan dee la siin fain ixtimaalow hadduu haddaba qaadi karayo uu suurto galay tahay wakhatanahu dabeedna weliyun weli uu gudo oo uu sidaa ku dhinto falaa damaana fil asaxi asax haddaan qabanno damaan iyo magdhow laguma laha magdhow laguma laha markaa xitaanka haddaba waajibka ah rag iyo dumarba yacni kayfiyadiisa wakaa sheekhu inoo caddeeyey intaa wixii dhaafsanina waxa weeye waa tacad iyo xadgudub ciddii markaa ku samaysa ee waxaa loo dabagelayaa ila weligii marka uu gudo ee da aanu ku qaadan karaynin uu ku gudo waxaan nidhi haddii hadduu aabbihii yahay ama awowgii yahay oo qisaastii waay magtii ayaa lagu leeyahy dee markaa inanta ciddii waxaa u geysata ee sidaa u dhibaataysa ee xubinkeeda sidaa u googoysa dee qisaas baa lagu yeelanayaa islaantii faraha la gashay dee iyadana intii leeka laga jaro baa la odhanaya haddii kaloo gef iyo waxaas ay ku timina dee magteeda ha laga qaada illa waataynu soo maraynay shufraanku xubinkaa dumarka labadiisaa dhinac ile magteedoo dhammaystiran baa ka waajibayse haddii bar ka mida laga jarana dee diyadii unbaa loo qaybinayaa oo nisbada ay ka noqoto ayuunbaa laga qaadaya marka ama qisaas baa islaanta iyo ciddii wadaba ku soo jihanaysa ama dee mag baa laga doonaya markaa dadku inay sidaa u fahmaan ayaa habboon oo laga hadho waayo wixi mar hadduu tacadi iyo xadgudub yahay mar hadduu sharci darro yahay wax alla wax faa'iidaahoo ku jirtaana aanay jirin dee maa muuqato sabab loogu sii taagnaado ama dabada loo sii haysto masalan dhibaatooyinka uu leeyahay waxaa ka mid a oo xaggii cibaadadii waxyeello ayuu leeyahay oo masalan inantii dee xubinkeedii caadiga ahaa ee markay sijoonaysa ay nadiifin lahayd kutubtu waxay idhahdaan waa sinu dee soo maraynay oo marka masalan caadadii ay ka daahirsanayaan dee waa inay mare xubinkii geliyaan oo ay ku soo nadiifiyaan markay sijoonayaan waa in xubinka intii muuqatay oo dhan waa in la nadiifiyaa dee marka laysku nag siiyo taa macnaheedu waxa weeye ma suurto gelaysa nadiifintii iyo istinjadii midnimo ma suurto gelaysa istinjadii markay suurtogeli weydana weysadii suurtogeli mayso weysadii markay suurtogeli weydana salaaddii suurtogeli mayso marka dee qofkan yare iyadoon waxba kala garanayn laysu qabtay ayada waxaa laga yaabaa inaan ilaahay waxba u raacin oo de iyadu wax dembi oo ay gashay ma jirto laakiin waalidkii dee waxaa ku sameeyey odaygii islaantii ayaa maalinta qiyaamaha loo qabsanaya waxaa kaloo ku jirta caafimaad daro oo dee caadadan iyo dhiiggan caadiga uga imanayey uga soconayey marka lagu joojiye erbadaloolkeed loo sameeyo dee dhiiggina waa wax adag oo xinjira ayuu leeyahay dee kama soo wada baxayo waxaan keliyaha u wada galay keliyaha markaa ay la wada xanuunayaani dee halkaasay ka timi xaggii qoyskii iyadana dumin buu ku samaynayaayoo dee halkii waxaan xidhiidhkan iyo galmadan lagu raaxaysan lahaa marka caawa la qalo ee mindhi lagu kala heero iyadoo dhiigga shalaqsanaysa markuu isna wax ka dayo dee halkaana colaad iyo mushkilad baa ka imanaysa halkii ay ka farxi lahaayeen ee waxaan ka raaxaysanay halkaana colaad iyo imtixaan baa ka yimi dee markaa inay firdhato ama halkaasun lagu cadaadiyo yacani ayuunbay u taagan tahay marka wax adliyaariyo waxaasoo dhan dee waxay ka imanayaan waxaa sharci darrada ah haddii lalahaa waxbuu ilaalinaya waa been waxba ma ilaalinayo alla wuxuu ilaalinayaa ma jirto waxa wax ilaaliya akhlaaqda wanaagsan iyo diinta iyo dhaqanka wanaagsan oo lagu tarbeeyo ayaa wax ilaalinaya ee waan toltolaya waxba ma ilaalinayso waxa xumaaday ee la og yahay ma lama tolin baa la odhanayaa oo tolnimo la-aan bay u xumaadeen mise kuwii tollaabaa xumaaday midda labaad dee waxaabaa iyala dhacday in dee masalan dumara aqalba yeeshay ay dibadda isu toltoleen oo ay yidhaahdeen dee waxaanu nahay hablo markaa halkaana waxba ka ilaalin maayo haddii berigii hore lalahaa ragga ayaa doonaya dee inan caynkaasoo waxay tusinaysaa inaan dee xumaan aanay inan xumaatay aanay ahayn waa taas oo sheegno iminka dib baaba wax loo farsameeye midda labaad dee dadku waa ilbaxeenoo dee waxaaba hadda laga jecel yahay kuwa aan dhibanayn markaa waa in sidaa loo ogaada oo ay ogaadaan islaamaha iyo odayaashu mas-uuliyadda ka saaran hablaha dhibta la soo gaadhsiinayo ilaahayna maalinta qiyaamaha uu kala xisaabtami doono wixii dhibaato ah ee ku timaadda faslu fii damaani maa tutlifuhu lbahaa'imu waxa uu fasalkan sheekhu inooga hadlayaa waxa ay bahaa'imta iyo mayeedhaanku dilaan bal magdhowgiisii kii la magdhabayey iyo kii aan la magdhabaynin halkanna waa halka ay isugu dhow yihiin xagga xugun ahaan siyaaradaha ama gawaadhida oo aan xilligaa hore jirin man kaana qofka aaday maca daabbatin daabbo qofka la jira ow dawaabin ama daabooyin damina wuxuu magdhabayaa qofkaasi itlaafaha wixii ay disho nafsan iyo wamaalan naf iyo maalahaanba laylan wanahaaran habeen iyo maalinba wuu magdhabayaa waxau sheekhu yidhi qofka la jira ee wata daabo waa waxaa dhulka guudkiisa socda ayaa la yidhaahdaa daabo keliya ama daabooyin fara badan ha ahaado kii lahaa mid kiraystay ha ahaado mid loo dhiibtay ha ahaado mid ammaanaystay ha ahaado mid dhacay ha ahaado qofku haddii uu daaba la jiro oo uu wato damina itlaafaha wuxuu magdhabayaa wixii ay geysato ay disho ee ay luku geysato mid hore iyo mid dambe ku doonoode ama af ay ku geysato nafsan wa maalan naf iyo maalba wuu magdhabayaa itlaafahaa damina itlaafahaa buu nafsan min kaatibay wa maala min kaatibmaalba xagga maal ahaan iyo xagga naf ahaanba wuu magdhabayaa laylan wa nahaaran habeen iyo maalinbana wuu magdhabayaa wixii ay disho habeen disho ama maalin disho maxaa yeelay isaga ayay gacantiisa ku jirtaa isaga ayay tahay inuu ku dadaalo u ilaaliyo marka uu la jiro daabada waxay samaysay isaga ayaa loo tiirinayaa sida dee masalan ayga markuu qofku diro u yidhah wax qabo ee uu mase aygii mucallamka wax la baray u diro ee ugaadhii dila xalaal ayay u ahayd markaa ama ha fuushanaado ama ha hoggaaminayo ama dabada ha ka wado wixii ay geysato isaga ayaa lagu leeyahay markaa dee magteedaasina caaqilada ayaa lagu leeyahay oo caaqilada ayaa laga rabaa markaa waxaynu nidhi maca daabatin baynu nidhi qofka la jira baynu nidhi haddii ay ka fakato ama ay ka lunto dabeedna waxay disho wax damaano ninkaa laguma leh maxaa yeelay dee maceedii baanu ahayn oo gacantiisii ayay ka baxday ila man kaana maca daabatin baanu leh marka sidaas ayaa sheekhu uu duuduuday oo qofkaas ayaa magdhabaya tafaasiil yacni ayaa ku sii jirta iyo masalooyin laga soo reereebayo oo aynaan u bambaxaynin masalan dee haddii uu ajnebi uu fuushiyo sayn horeba usa maraynay eliga idinkii salaantiibaa sabi ama majnuun ayuu fuushiyey markaasi see wax ku dishay damaanka ajnebiga ayaa lagu leeyahy haddii masalan isagoo qof saaran yahay mid kale dee wax ku gujiyo sidaa ku disho kaa kale ayaa lagu yeelanayaa haddii masalan iyadoo qofkii la ordaysa ama ordaysa hadduu mid kale bariijiyo bariijiskii wax kale ay ku jiidho ayadana waxba lagaga yeelan maayo walow baalad hadday kaadido ow ama raasad ay ku digayso ay ku xaarto bidariiqin waddo oo fatalifa bihi nafsun ay ku dhinto ow maalun ama maal falaa damaana wax magdhow a laguma laha waxau sheekhu leeyahay haddii ay daabadii ku kaadido ama ay ku saalayso biariiqin waddo ayay ku saalayso walow haba taagnaatee dabeetana kaadidii ama digadii ayaa fatalifa bihi nafsu dee qof baa ku dhintoo masala kuba turuturooday ama maal ayaa ku dhintay falaa damaana wax magdhowahoo qofkii lahaa lagaga leeyahay ma jirto maxaa yeelay waddadu dee arrinkaa kama madhan karto in la yidhaahdo qofka dee dabadeeda hayoo wuxu tolnaa waa arrin adag weeye markaa xoolihina dee waa meeshii waa marayaan markaa dee kaadidoodiina lama qallixi karo lama xidhi karo marka inaan la magdhabaynin ayuu sheekhu jasmiyey u gooyey waxaa la tilmaamaa umumka inuu ku caddeeyey sheekhu in la magdhabayo dee waddada dheebsigeedu inaan dhibaata ka iman ba u shardii bay dhaheen waddada dheebsigeeda dhibaata waa inaanan ka imanin haddayse dhibaata ka timaado sidii dee barandhihii iyo waa magdhabayaan bay dhaheen waa masale ay saa isugu qabteen wayaxtarisu wuxuu iska ilaalin qofkii camaa shayga laa yuctaadu aan caado ahayn aan caado aanay ahayn samayntiisu ka ragdin shadiidin waaba eri daranoo fii waxaalin dhoobow ku eriyo fa in khaalafa hadduu sidaa khilaafo damina wuxuu magdhabayaa maa tawallada minhu waxa ka dhashaa waxuu sheekhu yidhi qofkii daabadda fuushanaa wuxuu iska ilaalin wayaxtaris wuxuu iska ilaalin inuu ka fogaan amaa laa yuctaadu ficluhu lahu waxaan falkiisa caado u ahayn waxaan caado u ahayn falkiisu waa inuu iska ilaaliyaa ka ragdin shadiidin fii waxalin dee waa isagoo ku eriyaa aada ugu eriya masala dhoobo oo kale fa in khaalafa hadduu khilaafuu dhooba iyo halaa ku eriyo damina maa tawallada minhu waxa ka dhashay isaga ayaa magdhabayo tacaddi sameeyey masalan halkaa dee waxay iskaga mid noqonayaan baabuurtii haddii markaa eri dee kayrulcaadiya uu eriyo dad dabeetana uu halkaa ku finiino gawaari umrayda kaga jebiyo ama uu dad ku waxyeelayo biyaha iyo dhooqada u jiriya hadduu cid wax ku waxyeelayo wuu magdhabayaa laakiin sida caadiga loo socdo hadduu u socdo waxba magdhab uga iman maayo markaa eri daran buyna yidhi masalan waxaa la mida xagga dhoobadana dee dadka dhexdooda lagu eriyo markaa rakdi shadiida buu yidhi dee haddii socod caadiya ay iska socoto wixii ka yimaada magdhabi maayo waman xamala qofka qaada xadaban xaba ayuu calaa dahrihi dhabarka ku qaada aw bahiimatin ama calaa bahiimatin buu ku qaada faxakka dabeedna ku xoqa binaan dhis fasaqado dabeedna uu soo dhaco daminahu waa magdhabayaa waxau sheekhu leeyahay qofka qaada xaabo dhabarka saarta ama wax kale ama neef xoola ah ayuu ku qaaday aw calaa bahiimi calaa dahri bahiima ayuu saaray habeen iyo maalin midkee doontae faxagka binaan dabeedna wixii uu siday ku xoqo dhis masalan bira iyo jingada iyo waxbuu ku qaadayoo markaasuu jiirsiiyey ama qoriyaax bay meel buu jiirsiiyo waa ku dumiye de gaaluu jiirsiiyo waa ku xoqay fasaqada markaasaa dhiskii uu saa ku dhacuu dumay daminahu qofkaasi wuu magdhabayaa waxaa maxaa yeelay dee dhimashadan waxa keenay falkiisii markuu isagu tunka ku siday marka daabada uu ku sidayna dee talafkan iyo dhimashadani waxay ku timi falkeeda loo nisbaynayo isaga falkeeda waxa ay samaysay xoqaas oo isaga loo tiirinayo ayuu ku yimi saas daraaddeed buu magdhabayaa wain dakala suuqan hadduu suuq soo galo fatalifa bihi nafsun uu ku dhinto ow maalun damina waa magdhabayaa in kaana intixaamun haddii meeshaa cidhiidhi jiro fain lam yakun haddaanu cidhiidhi jirin oo watamazaqa sawban mar ay ku googodo falaa maya ilaa sawba acmaa mid indhala maradii mooyaane iyagoo mustadbirilbahiimati xoolaha mid u daba jeediye mooyaane oo fa yejibu waxaa waajiba tambiihuhu inuu baraarujiyo wainnamaa yadmanuhu waxaanu magdhabayaa un idaa lam yuqasir marka aanu gabood falin saaxibulmaali qofka maalka leh marka aanu gabood falin ayuu magdhabayaa ee fain qasara hadduu gabood falo bian wadacahu biariiqi waa inuu wado dhigay ee u caradahu lidaabati buu u bandhigay falaa ma magdhabayo wuxuu sheekhu leeyahay qofkii tunka xaabada saartay ama waxa kale ama xoolaha ku soo qaatay ama gaadhiba ka soo qaatay ayaa wuxuu la soo galay suuq wixii dabeedna hiririgtiisi iyo jiitankiisi baa naf dilay oo naf buu bixiyey ama maal buu dilay daamina waxaa ka dhashay isaga ayaa magdhabaya qofkaasi mar hadduu suuq la soo galay naf iyo maalba wuxuu xaabadaa u sito ama bahalkiisaa ku sido ku dilo isaga magdhabaya in kaana zixaamun haddii halkaa cidhiiri jiro weeye ama ninka marada le ha soo jeedo ama ha sii jeedo isaga ayaa la yimi waxaan caado ahayn mar hadduu cidhiiri jiro waxaana la soo dhex maray waxaana la soo dhex maray isaga ayaa magdhabaya oo gaboodfal sameeyey wailaa buu haddaba yidhi fain lam yakun haddaan zixam jirin watamazaqa bihi t mara markaa maro iyadoon cidhiiri jirin ayuu dabeetana wixii maro qabsaday maradii baa googoday falaa yadmanuhu ma magdhabayo markaa maxaa yeele gaboodfalku dee ninka marada le bay ka timi markaa muxuu isagu isaga eegi waaye ilaa sawba acmaa dee mid indhala maradii mooyaane midaan isagu waxbaba arkayn hadduu wixii jiirsiiyo maradiiba dhulka ka dhigo dee kaa maradiisa waa magdhabaya wa ilaa sawba mustadbirilbahiimati iyo mid u dhabar jeediyey bahiimada mooyaane maradiisa mooyaane oo fa yejibu tambiihuhu dee waxaa waajiba inuu baraarujiyo kaa indhaala iyo kaa u dabadawji inuu baraarujiyo haddii aanu baraarujinin sidaana uu ku jiro isaga ayaa magdhabay hadduu baraarujiyu iska dhawri karayo oo aanu iska dhawrinna magdhow laguma leh marka weliba uu magdhabaya marada magdhowgeeda lagu wada yeelanayaana waxa weeye marka aan ninkii marada lahaa jiidin ka iman xaggiisa weeye haddii masalan maradii dee uu qabsado masalan xaabadii ay qabsato isna dabeed uu ka soo dhufto bahalkiina horu socdo isna soo dhufto sidaa dabeed uu ku kala go'o markaa ninkii waxaa lagu leeyahay nisfu damaan maradaa barkeedun baa lagu leeyahay laguma wada lahaa waayo waxaa la leeya waxay ku kala goday dee kan maaligaadu fashadiisa iyo iyo bahashaadla dhaqaaqeeda ay ku kala godo marka shay kasta oo laba fala isugu yimaadana wacankaasoo haddii adoo suuqaa soconaya uu mid kabta iskaga kaa taago ay kala godo dee nisfu damaan baa lagu leeyahay waayo kabtani kujoogsigiisan oo keliya kumay go-ine kujoogsigiisiiyo ku dhufashadaada ayay ku goday haddaba wuxuu sheeku leeya wainamaa yadmanuhu wuxuu mag dhabayaa un saaxibu lbahiima ninkaa mayeedhaanka wataa wuxuu mag dhabayaa bahiimadu waxay disho idaa lam yuqasir saaxibu lmaal ninka maalkani markaanu gabood qarin idaa lam yuqasir saaxibu lmaal ninka maalkani markaanu gabood qarin fain qasara hadduu haddaba gabood fala bal ka waran bian wadacahu maalkiiba biariiqin maalkaba wadu iska sii dhigo de ba xooliiba iska cunay aw caradahu lidaabati ama dee wuu sooba hordhigay ba geediyo waxbay ahaana wuu soo hordhigay falaa yadmanuhu ma magdhabayo maxaa yeelay isaga ayaa qofku dee maalkiisii haleeyey ninkaa daabadiisa iska wato waxba loo raacin maayo wain kaanat idaabbatu hadday waxdahaa kelidee tahay faatlafat zarcan zarcay disho ow hayrahu nahaaran bay dishay lam yadman ma magdhabaya saaxiibha ow laylan ayay dishay damina waa magdhabaya ilaa anlaa yufarida inaanu ku gabood falin mooyne fii radbiha xidhideeda mooyne ow xadara ama uu soo xadiro saaxibu zarci oo watahaawan u fudaysto fii dafciha ka celinteeda wakadaa in kaana hadduu yahay azarcu fii maxuuطin meel dayran oo lahu baabuna albaab laho taraka uu ka tegey maftuuxan isagoo furan iyana waa lama fila saxeedaan qaban waxau sheekhu leeyahay markii hore waxaynu soo marnay iyadoo daabadda cidi la socoto halkan wuxuu inooga hadlayaa iyadoon cidi la soconin waxau markaa sheekhu yidhi haddii daabadan wax dishay nafda dishay ama maalka dishay ay keligee tahay faatlafat zarcan zarac dabeedna ay dishay ow hayrahu bay dishay zarc ayrkii zarac bay cuntay ama wax kale nahaaran maalin ayaanay waxaas lam yadman saaxibuhaa saaxiibkeedii lahaa daabadaa ma magdhabayo waxa ay maalinta cuntay ow laylan ayay cuntay damina waa magdhabaya maxaa yeelay waxaa la leeyahay qofku markuu daabadiisii habeen sii daayey isaga ayaa gabood faray maalintii laakiin muu gabood farin oo xadiid صaxiix xadiid ay culimmada qaarkood saxiinay abu daawuud iyo kayrkii ay warinayaan ayaa wuxuu rasuulku sala اlه alay slam xukumay in dadka zaraca lina zaracooda maalintii ilaashadaan dadka xoolaha lina habeenkii ilaashadaan markaa dadka zaraca li maalintii zaracooda xoolihi waa la soo wada foofinayaaye waa inay u foojigoodaan say shimbirta uga ilaashanayaan ay uga ilaashadaan habeenkiina dee dadkii waa seexanayaan dadkii xoolaa lahaa wayna xoolahoodii ayna xasladaan oy xaraystaan markaa sidaas ayuu xukumay mar haddii ay sidii markaa khilaafday daabadu waxay maalintii cunto waa lagu leeyahay ninkii daabada lahaa waxay habeen waxay habeen maalintii cunto laguma laha waxay habeenkii cunto ayaa lagu leeyahay marka caadada ayaana sidaa ahaydoo zarac iyo wixii lamida maalin in la ilaaliyo daabadana habeenkii la ilaaliyo taasina waxa weeye waa xagga curfiga iyo cadada mudaridka ah ee taalla hadday sidaas iskhilaafto xukunkuna way iskhilaafayaa un oo masalan haddii ay caado qolow noqoto in maalintii la ilaashado xoolaha habeenkiina la yskaga seexdo zaracna habeenkii la ilaashado maalintiina laga seexdo xukunku way iskhilaafayaa un xukunku way iskhilaafayaa useenkanunbu isu rogayaa marka maalintaa magdhow la-aanteedana waxay ka soo reebaan masalan haddii meeshanay xooluu daaqayaan dee meel wada zarca tahay haddii meeshan xooluu daaqayaan meel wada zarca tahay xooluhuna ay intaa xariimkaasuun daaqayaan marka haddii ayadoon cid celisaa jirin uu xoolihiisi iska soo daayo markay xooli iyo zarciba isla bataan hadduu isagu cid xoolihiisa celiso soo raacin waayo waxay fasahaadiso waa lagu leeyahay oo markay caynkaa tahay caadadu waxa weye dadkuna inay xoolahooda raacdaan ayaa curfigu sidaa yahay hadduu magaalada ku soo dhex daaya iyada lafdeeda oy wax disho iyadana waa lagu leeyahay caadadii buu khilaafsiiyo dee magaalada waa in laga xidhaa hadduu waddo masalan dee hadduu daabadiisa waddo ku xidho ama alba wado hadduu ku xidho markaa walo waasico ahaatay see wax ku disho ayadana waa lagu leeyahay qofkaas maalintii waxay disho maxaa yeelay de waddada waxaa la doonaya inaan wax dhibaatay ku iman haddaba waxaa kaluu yihi sheekhu ilaa an laa yufarida in aanu gabood falin marka waxaynu nidhi habeenkii waxay disho qofkii daabada lahaa wuu magdhabayaa halkaa habeenka magdhowga habeenkii wax ka soo reebaya ilaa an laa yufarida inaanu ku gabood falin mooyaane fii radbihaa xidhideeda inaanu ku gabood falin mooyaane hadduu habeenkii si wanaagsan u dhacamiyey oo xoolihiisii u ootay dabeedna uun adhigii ka daata ama xole tuug baaba ka furay gidaar baa dumay sidaasaa xoolihii ku dhaceen oo dabeedna wax ku soo aafeeyeen damaan laguma le markaa ninkii waayo magdhawo isagu wax gaboodfala muu samayn mar hadduu xidhay oo aafo kale ku timi waxba laguma le waxaa kaloo ka mid a ha aanuga magdhabaynin in xadara saaxib aw xadara saaxibu zarc ninkii zarca lahaa baaba goobjooga watahaawana fii dafciha habeenkanay soo fakatay wuu arkay ninkii zarca lahaa baaba joogay dabeetana xoolihii oo soo gelaya ayuu arkay dabeedna iska celintoodiibu iska fudayso wuu iska seexday way dishay magdhabi maayo markaa maxaa yeelay ninkan dee xoolaha leba xoolihiisii dayacay zarcale wakada in kaana zarcu zaracu hadduu ku sugan yana waa lamid fii makaanin maxuuطin meel dayran oo lahu baabun albaab loo taraka uu ka tegey maftuuxan isagoo furan hadday zarcani dayr lahaa iyo albaab oo dabeetana uu ninkii isagoo furan iskaga seexday mawaashidii ama bahiimadii habeen soo gashay markaa ninkii lahaa magdhow laga weydiin maayo ila saxdan isaga ayaa gabood falay markuu albaabkiisii xidhan waayo taniguna wuxuu le wuu magdhabayaayo dee ninkaa xoolaha leh mar hadduu ka xidhi waayey isaga ayaa markaa gaboodfalkaa sameeyey wahiratun bisad oo tutilifu dilaysa dayran shimbiro aw طacaaman ama raashin in cuhida daalika minhaa kaa haddii looga bartay damina maalikuha waa magdhabaya filasaxi layla aw nahar habeen iyo maalin midkii duhaa wa ilaa haddaan laga baran falaa maayo filasaxi haddaan qabo waxau sheeku leeyahay bisad dilaysa shimbiro ee dad leeyihiin ama raashin ama waxyeello kala geysa in cuhida daalika minhaa haddii lagu yaqaanay bisadaasi oo mid-aad u ay ahayd oo xayawaan kastaa u laysaa damiina maalikuha dee ninkay u soo hoyata ee sheegtaa waa magdhabayaa sida saxi haddaan qabanno laylan kaana u nahaaran habeen ama maalin ha midkay doontaba ha ahaa dee nin ay dadcuna lahoo dabeedna sii daayey waa magdhabayay waxyeelladu geysto bisadiina waa la mid markaa waxaa la mida kaa wuxuu leeyahay muqnigu wakadaa kullu xayawaanin mulicun bitacaddi kaaljamali waalximaar alladayna curifa bicaqli dawaabi waitlaafiha waxaa la mida xayawaan kasta oo ku mamay waxyeellada awrkii baa ka mid a dameerkii baa ka mid a ee lagu bartay inay xoolaha qaniinaan inay dilaan lagu bartay waa la mid ayana mar hadduu awrkii qooqu wax cunayo mar hadduu dameerkii wax laynayo ninkani waa inuu xidhaayo dabar isu saaraayo halkaa gurigiisa ugu xidhnaadaa hadduuse sii daayo uu awr kale dul baxo ama dad uu laayo dibigii baa lamida isna qooqay waxyeellada uu geystay marka qofkii waa lagu yeelanaya waayo wax aadu ah buu leeyahay ogaana dadkiina ka xidhan waayo dabeed wa ilaa haddii kale oon arrinkaa lagama baranin bisadani shuqulkaa meequ awrkani dadcun ma ahayn dameerkani dadcun ma ahayn markaasun baa lagu dhaqaajiyey falaa yadmanu ma magdhabi fila saxi haddaan qaban maxaa yeelay caadada ayaa tahay dee in laga ilaashado dadku ay waxooda ilaashadaan ee intii xayawaankaasi isagoon dhibaato lahayn la xidho ayada caado ma aha haddii aynu fasalka dib ugu yar noqonno wuxuu inoogaga hadlay daabada xukunkeedii oo waxaa dee noolaa ee berye hore markaas ama faras ha haato ama dabeer ha haato ama awr ha haato waxaa dee la fuuli jiray ee la kaxaysan jiray ayuu xukunkeedii sheekhu meesha inooga hadlay waayo xilliyadaa hore may jirin dee diyaaradahan iyo baabuurtan iyo waxani may jirin markaa marka maanta la doonayo in la qiimeeyo ama la xukumo waxyaalaha ay gawaadhidu siiba geysato dee waxaa la hoos geynayaa un ama looga qiyaasanayaa un masaa'ilkan ama qawaacidkan ay daabada kaga hadleen culimadu ayadoo meelo fara badanna ay iskaga mid noqonayaan meelana ay ku kala baydayaan markaa culimadana ama kutubta laga qoray ee ka hadashayna aad bay isaga kooban tahay sidaa daraaddeed waxaynu tilmaami doonaa bal dhowr waxoo waxyeelooyinka baabuurta ku sugan midda hore waxa weeye ee aada mooddo soomaalideennana inay aada uga qarsoon tahay waxyeelada baabuurka ka timaadda cidda ka mas-uulkaahi haddii magdhow ka imanayo waxa weeye cidda waday ee ma aha cidda leh waa cidda wadee ma aha cidda leh waxaa jira sharciga waa traafiga iyo yani magaaladu aada imika ugu dhaqanta waa loo kala badhaa waxaa laga yaabaa ninkii ama laga ammaanaystay ama lagaba kiraystay ama nin dee u shaqaynayo lacagba ka qaadanayay uu wado iyo waxyeeladii uu ku keenay la odhanaya darawalkuna bar buu leeyahay taasi waa dulmi isagu sidiisa hadduu u qaato ninka maaliga sidiisa hadduu u qaato u kaalmeeyo dee midaan darawal ku ahaynba dad ishaysta qof dayn loo haysta waad furan kartaa marka hadduu gebigeedaba isagu wada qaato iyo hadduu qayb ka mida wada qaato taasi waa baabkeedo qofkanaa qaatay laakiin asaalatan waxyeelada baabuurka waxaa lagu leeyahay ciddaa lehe qofka birtiisaasi ma qaamaynayso haddaad qori leedahay oo ninka ammaanayso qof ku dhufto dee qofkii lahaa la odhan maayo waxbuu ku leeyahay haddii aanu dee qof yar iyo qof waalan iyo aanu masalan aanu baab kale aanu ahayn taasi horta waa mas'alo mas'alada labaad waxa weeye wax kasta oo baabuur ka yimaada ma aha madmuun wax la magdhabaya maaha shilal badan oo baabuur ka yimaado oon magdhow lahayn baa jira sida ay qaar badaniba magdhow u leeyihiin masalan qallibanka oo kale wuxuu lahaa sheekh ka hadlayey qallibanka markay gaadhigu qallimo idan qalabati siyaara marka gaadhigu qallimo wa kaana alinqilaabu naatijan can tafriidi saa'iqi ow tacadiihi dhiciddaa iyo isgedigaa baabuurku isgediyeyna uu ka yimi gaboodfal ninka wada xaggiisa ka yimi ama xadgudub milu surcati zaa'ida masalan wuxuu ku soconayey dee socod aad u dheeraynay ku soconay aw kaflatihi wuu iska moogaadayba meelunba iska qabtaba isagoo baabuurka eriyaya aw cadabi dabdihi liaalaati siyaara ama dee ilayn isbidhaal la kala bedelayaayo sterin baa la hayaaye wuu iska moogaadayba iska daayey marka ay waxyaalaha gaboodfallada noocaas ah ama isagoon dee darawal ahayn oo kale isagoo tandhaafiyo oo kale waxyaalaha noocaasa haddii isroga baabuurka uu ka yimaado fa innahu yadmunu kullu maa natiija canhu wax alla wixii ka yimaado wuu magdhabaya lanna muntasabib see qofku markaa sababtaa la yimid wain lam yakun shayun min dalik haddii aan arrimaha aynu sheegnay waxba ka jirin gaboodfal iyo xadgudub qofkaa midda kala orada caynkaasi ma jirin tandhaafini ma jirin wa kaana saa'iqu xaadiqan wamutafaqidan liaalaatihi ninkaa saa'iqee darawalkiina uu ahaa nin darawaloo la yaqaano isla markaana soo jeeday oo baraarugsanaayo oo aalaadkeedana si fiican ula socday ninkaa wax magdhawahoo kaga imanaya halkaa ma jirto wax magdhawo halkaa kaga imanaya ma jirto waxa kale oon magdhow imanaynin taasi horta waa xaggii dhiciddii masalan gaadhigoo soconayo hadduu qof iska tuuro iyadana qofkaa waxba lagagama le isagoo soconayo hadduu ka dego oon cidina o dhan ka deg oo halkaa uu wax ku waxyeeloobo waxba qofkii lagagama le waxaa kaloo jirta carruurta ama dadka dabada qabsadaa cabdiraxmaan naasir asacadi kitaabkiisa la ydhaa mukhtaaraat uljaliya waxa uu ku tilmaamayey inaan qofkaa waxba lagaga lahayn carruurtaa iyo dadkaa dabada qabsay in waxba ka ogeyn hal mid ayay sheegeenoo haddii masalan carruur yar yari dabada qabsato oo uu ogaado inay carruur dabada haysato dee hadduu markaa usii qabto oy ka daataan ama hadduu breega ugu qabtoy dee ilkaaba liqaan intay ku dhuftaan dhigaha iyo meelaha isagu markaa uu magdhabaya qof waayo waxaan dabada qabsay waa dad aan caqli lahayn oo aan xilbo saarayn mar hadduu qofku ogaaday waa inuu iska bambaaniyaa hadduu iska bambaanin waayo isagaa markaa goodfal haddaanu si ogeyne ka daatana la ydhaha dad baa kaa daatay waxba halkaana lagagma leh haddii qof iska hoos seexda gaarigii dabeetana uu ku rogo un selafkoo dabeetana uu cayntaariyo ama ri ku hoos jirta wadaa cabdaad waa kasi wuu magdhawayaa qofku taa waayo waxaa la leeyahay qofku markuu dhaqaajinaya waa inu iska eegaa in bal wax ku hoos jira mid waalanba iska hoos riba iska hoos seexan karta waa inu iska eegaa taana iyana magdhow ayaa uga imanaya mararka aan magdhowga aanay ka imanin een qofkaa lagu lahayn magdhowga waxaa ka mid a marka dhibaatadu ka timaado quwa qaahira oo isaga ka awood sarraysa ta iyagoo meel iska marayun hadduu dhagaxun buur ka soo go u qabsado de waxaa wax ka awood sarreeyaa ku yimi wax ka awood sarreeya ayaa ku yimi waxa kaloona magdhabaynin haddii ciddan waxyeelladu gaadhay lafdeedu ay ta'hiir qawiya ku lahayd shilka hadday ta'hiir ku lahayd shilkan oo masalan dee qofku hadduu isaguba isu soo dhigo oo kale shilka isku soo turo gaadhiga de isagaa markaa xaadidkii qofkana markaa ta'hiir xoogla ku leh markaa taana magdhabi maayo qofku ayr kale hayrka cid kale hadday ku leedahay cid kale hadday ku leedahay ta'hiir msl hadduu gaari ku dhufto gaari oo gaarigii lasii dhuftay uu cid kale waxyeello u geysto dee kan waday mahee kaaw kale kusoo dhuftay bay noqonaysaa oo isna waa fal ka baxsan isagii oo cid kale ay keentay taasi waxa weeye waa duuduub ahaan ama masaa'il dhowr ah aynu ka sheegnay qawaaniinta traafiga ama waxaan loo yaqaano qawaaniin almuruur waddada loo dhigay waxay culimmadu tilmaameen in lagu camal falayo wixii aan sharciga khilaafin in lagu camal falayo oo ciddii khilaaftaana ay ayadu wixii ka yimaada yeelanayso masalan dee traafigii wuu kala joojinaya calamku dee laydh baa imika kala joojiya oo kolba haad baa lasii daynaya hadduu qofku calaamadaa casaankii rarkay kusoo baxday hadduu iska dhegamariyo oo uu socdo waxa hubaala isaga iyo ummad kaleba ina hellig mayso waayo waxaa la isku soo daynayaa labaatan baa konton milyan baabuur oo kale ayaa la iska soo daynaya kuwii bay isku dhacayaan markay isku dhacaan dabeedna shil badan baa dhacaya markaa qawaaniinta waddooyinka loo dhigay waa myaa lagu camal falayaa sharcan oo waxyaalaha lagu adeecayo dadka ulul amarkaabay ka mid tahay wixii aan khilaafin shareecada aan khilaafin oo masalan de hadday jideeyaan oy masalan yidhaahdaan wixii uu gaarigeysto darawalka iyo maaligaa lagu wada leeya taasoo kale laga yeeli maayo saaiqun baa lagu leeya darawalka waxba maaliga waxba lagama laha markaas kutubta ka hadashayna aad bay iyaduna isaga kooban tahay oo tawdiixu laxkaam oo fasiro markaa suna buluq maraamka xoogay buu isna kaga hadlayey cabdiraxmaan naasir asacdi kitab mukhtaaraat ljariya le waxbuu kaga hadlayey majalana way jirtaa iyaduna uu xoogay ka hadashay laakiin qawaaciddaas ayuunbaa la hoos geynaya wallahu aclam kitaabu siyari waxaa siyarka la yidhaha ayuu halkan sheekhu inooga hadlaya kaa siyar wa bikasri sin wa fatxi lya siyar marka waa jamcu siira siira ayaa siyar lagu jamciyey siirana waxaa looga jeedaa un waa asunatu aariiqa oo waddada iyo jidkaas ayaa looga jeedaa marka haddaba tarjamadan ujeeddada uu ka leeyahay waxa weeye inuu sheegay un jihaadka iyo axkaamtii u lahaa marka waxay leeyihiin wuxuu ugu tarjaman waayeyba jihaad ama qitaal almushrikiin u odhan waayey sida ay kutubaha qaarkooda ay u tarjamaysteen dee jihaadkaasi waxa uu ka mid yahay ama laga soo qaatay un siiradiisii waxa u asala marka ay leeyihiin ijmaaca ka hor aayaad fara badan oo qur'aaniya ka mid tahay aayadda ilahay leeya kutiba calaykum alqitaal daatiin dadka muuminiinta waxaa laydinku waajibiyey dagaal aayadda kale leeya waqaatilu lmushrikiina kaafa la dagaalama nimanka mushrikiintaa dhammaantood waqtuluuhum xayu wajadtumuuhum kula iyo aayadda kale ilaa in laya meel kastoo keeshaan iyo xadiidka صaxiixayn ku jira ee rasuulku salى الlaه alay slam yihi umirtu an uqaatila الnaasa xataa yaquluu laa ilaaha ila اllah waxaa lay amray inaan la dagaalamo dadka ilaa ay ka odhanayaan laa ilaaha ila اllah iyo xadiid muslim uu leeyahay oo isna tilmaamayey rasuulku salى الlaه alay slam uu ku yihi laqadwatun aw rawxat fi sabiil اllahi khayru min addunya wma fiiha ka lahaad ama caraabid ilaahay jidhkiisa iyo jihaadkiisa iyo diintiisa koryeelkiisa oo qofku u kalo ama u carraabo ayaa adduunyo iyo waxa ku dhex jiraba ka khayr badan kaana aljihaadu jihaadku wuxuu ahaa fii cahdi rasuuli illaahi sala allahu alay slam cahdigii rasuulka farda kifaayatin buu ahaa wa qiila waxaa la yidhi caynin fardulcayn ayuu ahaa wa amaa bacdahu rasuulka dabeedii falilkufaari xaalaani gaalada laba xaalo ayaa u sugnaaday axadumaa labadaa xaalo midkood yakuunuuna waxay ahaanayaan gaaladu bibilaadihim bilaadooda iyo dhulkooda ayay ku sugnaanayaan fa fardu kifaayatin jihaadkooda iyo dagaalkoodu fardu kifaaya ayuu markaa noqonayaa idaa facalahu marka uu sameeyo man fiihim kifaaya ciday kaafini ku filan ku sugan tahay saqada alxaraju cani ilbaaqiina inta soo hadhay wuu ka dhacayaa dembigu waxaa sheekhu uu leeyahay wuxuu ahaa jihaadka iyo dagaalka mushrikiinta lala galaa waktigii rasuulka weliba intii hijirada dabadeed fardu kifaaye ayuu ahaa markaa inuu farad ahaa jihaadku culimada muslimiintu way ku ijmaacsan yihiin oo wax murani kama jiraan kifaayana waxaa loo yidhi oo masalan haddii dadka qaarkood sameeyaan inta kale u ka dhacayo dee ilaahay aayaadkuna walaa yastawi alqaaciduuna min almu'miniina hayru uli darar aayadda alla uu ku leeyahay masina kuwa fadhiya ee mu'miniinta ka mid een dhibaatana u saaxiibahayn iyo kuwa jihaadaya masina ayaa ilaahay yidhi base xaggaa dambe ilaahay wuxuu ka sii yidhi wa kullan wacda allahu alxusnaa mid kastaba ilaahay wuxuu u ballan qaaday xusno iyo janno ayuu u ballan qaaday marka ilaahay muhaajiriintii nimankii mujaahidiinta ay jihaadiyo kuwii qaacidiinta ahaye fadhiyey ha kala fadli badnaadaan laakiin mid walba dee xusno ayaa loo ballan qaaday dee waxay leeyihiin mid ajri helay iyo mid dembi helayna dee tafaadul dhexdooda laguma sameeyo hadda waxaynu idhi hijrada intii ka dambaysay baynu nidhi qabla alhijra ama awal alislaam dee mamnuuc ayuu ahaa waxaana la farayey inay ku sabraan dhibaatada iyo wixii ka soo gaaraya markii dabeetana ay awoodaysteen ee dabeetna ay xagga madiine u hijroodeen ayaa dabeetana la faray inay dagaalamaan markii hore waxaa la dhi waqaatiluu fii sabiili illahi aladiina yuqaatiluunakum la dagaalama ilaahay jidgiisa kuwa idinla dagaalamaya markii dambea la yidhi haddana markay bilaha ashhurulxurumku baxaan la dagaalama mushrikiinta markii dambe ayaa la faray iyadoon shardi iyo zamaan toonan lagu xidhi waqtuluuhum xaysu saqiftumuuhum kullayo oo kula dagaalama nimanka meel kasta oo aa ka heshaanba qiil baa wuxuu leeyahay jihaadku waktigii rasuulka farda cayn fardulcayn buu ahaa maxay leedahay baa infiruu khifaafan wa hiqaalan baxa idinkoo fudud iyo idinkoo culus haddii aad bixi weydaan waa laydin cadaabi cadaab kulul marka waxay leeyihiin qolada ee qaacidiinta ah ee aayaddaa hore ay sheegayseena dee nimankii markaa magaalada sii ilaalinayey ayay ahaayeen oo iyaga laftooda nooc min aljihaada ayay ku jireen wa amaa bacdahu buu yidhi sheekhu intaa dabadeed oo waktigii rasuulka dabadeed falilkufaari xaalaani gaaladu laba xaalo ayaa u sugnaaday axadumaa yakuunuuna bibilaadihim mid ka midi waxa weeye gaaladu bilaadooda ayay ku sugnaanayaan iyagoon wax ujeeddaa iyo wax damace aanay kaga jirin dhulka dadka muslimiinta ah fa fardu kifaayatin markaa dagaalkoodu fardulkifaaye ayuu noqonayaa maxaa yeelay waxay leeyihiin dee haddii fardulcayn uu noqon lahaa macaashka iyo nolosha kale ayaa dee cidhiiri geli lahayd ama cadilmi lahayd ka fardu kifaaya weeyaanoo idaa facalahu man fiihim kifaaya cid kaafini ku sugan tahay marka ay sameeyaan saqada alxaraju cala albaaqiina inta kale dembigii waa ka dhacayaa oo maxaa yeelay waa arrinka furuudulkifaayaha ayaa noocaas ah marka wuu ka dhacayaa taasna macnaheeda waxaynu ka fahmaynaa in fardulkifaayuhu dhammaan uu ku wada tacalluqayo sidaas ayaana usuuliyiinta yacni agtooda saxiix ku ah wa min furuudilkifaayati markii halkaasuu inoo sheegay sheekhu ayuu waxoogay u yar munaasabaystay masalooyin fardulkifaaya ah wa min furuudilkifaayati furuudda furuudulkifaayaha la yidhaha waxaa ka mid a alqiyaamu ku qumid biiqaamati alxujaj xujooyinka ogiddeeda wa xalli lmushkilaati iyo mushkilaadka masaa'ilka markaas daqiiqa ah ee hoose xallintooda fi diini xagga diinta iyo wa biculuumi sharci waalqiyaam iyo kuud biculuumi sharci sharciga culumtiisa lagu qumo ka tafsiirin iyo waxadiisinba weeye iyo walfuruuci farciyaalkoodii baxaydu si oo yasluxu u suubamayo qofku lilqadaa'i qade uu suubamayo waxau sheekhu leeyahay furuudulkifaayaha waxaa ka mid a waxyaalaha furuudulkifaayaha intuu dadka farad ku yaha wada yahay haddii ay qayb ka midii samayso ka dhacaya furuuddaa furuudulkifaaya waxaa ka mid a alqiyaam biiqaamati alxujaj in lagu qumo oo lala yimaado oo lagu qaybo xujooyinka oogiddooda markaas xujooyinka dee markaa diinta iyo ilaahay jiritaankiisa iyo tawxiidkiisa iyo wixii la xidhiidha xujooyinka tusinaya markaa oogiddooda iyo bayaanintooda in lagu qumo ayaa furuudulkifaayaha ka mid a marka haddii bimacnaa laga tago dee macnaheedu waxay tahay inay dadkii ku wada dembaabayaan haddii xujooyinkaas ay oogi waayaan oo ay kicin waayaan marka intaan xujajka qahriga ah ee seeftu aanu imanin dee waa in dadka marka horeyse xujooyinka lagu oogo oo loo tilmaamo wa xalli lmushkilaati iyo mushkilaadka masaa'ilka markaa qarsoon ee fi diini xagga diinta xallintooda in lagu qumo in lagu qumo ayaa ka mida fardulkifaayaha mushkilaadku markaas waa masaa'ilka daqiiqa ah ee aan cid walba u muuqanaynin ee idraaggeeda iyo haleelkeedu uu adag yahay markaa fardulkifaaya ayuu kuwaasina ay ka mid noqonayaan oo haddii dadku ay ka tagaan bimacnaa way ku wada dembaabayaan wey haddii cid markaa kifaaya ay ku sugan tahay ay la yimaadaanna wuu ka dhacaya dadka intooda kale wa biculuumi sharci wa min furuudi lkifaaya furuud lkifaaya waxaa ka mid ah alqiyaamu biculuumi sharci in loo qumo oo la oogo culumta sharciga ka tafsiirin iyo wa xadiiin waa tafsiirkii qur'aanka xadiidkii nebiga ahaa walfuruuc iyo furuucdii fiqiga ahayd ee markaas culimmadu ay ka sii dhambadeen amaba ay ka sii tallaaleen baxaydu yasluxu lilqadaa ilaa xad uu markaa qofku u suubamaya qada iyo dee fatwo maxaa yeelay dee waa wax loo baahan yahay oo hadday ummaddii ay ka wada tagto dee waa ku dembaabaysaa wax badan ayaana dee diintiibana markaas way kaga cadilmaysaa ama dee way ka indiraasisaaba walamru bilmacruuf waxaa kaloo furuudulkifaaya ka mid a fariida waxa wanaagsan ay sfuro wanahyu can ilmunkar iyo xumaanta isu diideeda waxiya lkacbati iyo kacbada nooleynteeda kula sanatin sanad la arko biziyaarati booqasho lagu nooleeyo iyo wa dafcu darari lmuslimiina dadka muslimiinta dhibaatadooda oo laga difaaco ka kiswati caari waa kii qaawanaahu siintiisayo wa iطcaami jaayicin kii gaajaysnaa dee quudintiisa idaa lam yandafic markaanu ku reebinma way bisakaatin iyo wa beyti maalin waxau sheekhu leeyahay waxaa kaloo ka mid a furuudulkifaaya alamru bilmacruuf waxa wanaagsan in la isfaro wanahyi cani ilmunkar iyo waxa xun oo la isu diido in waxa wanaaggana la isfaro xumaantana la isu diidaana iyana furuudulkifaaya ayay ka mid tahay haddii ay ummaddu markaa ay ka tagto oo waxa wanaagsan ay isberi weydo waxa xunna ay isu diidi weydo macnaha ummaddaasi ummad halaagsamaysaa oo dembaabtay weeye markaa haddii aanu dee waa faridda ama nahyiga haddii aanu mafsado iyo munkar ka weyn aanu dhalinayn weeye ama aanu dee melihiisa aanu qabinayn oo tamaadi un ka sii qaadayo hadduu ogay inuu tamaadi iyo kusii taagan uu ka qaadayo iyada lafdeeda waxba markaa fari maayo ama ka nahyin maayo markaa dadka wulaadaaha ee madaxdaahun kuma gaar aha ee cid kasta oo awood u leh iyadoo maraatibtii la raacayo ayaa laga doonaya gacanta ayaa carabkaa lagu inkaaraya gacanta ayaa wax lagaga qabanaya haddii uu keri waayo qofku carabka haddii uu keri waayana dee qalbiga ayuunbu ka nici haddii markaas awood uu leeyahay inuu gaadhsiiyo cid wax ka qabanaysa dee wuu gaadhsiin waxaa kaloo ka mida furuudulkifaaya exyaa ulkacba kacbada noolaynteeda iyo mawaaqifta kulla sanatin sanadii la arkaba la nooleeyo biziyaarati booqasho lagu nooleeyo oo shacaa'irta islaamka ayay ka mid macnaha booqashadaasina waxa weeye xaj iyo cumro in loo tago oo ictikaaf iyo salaad iyo ixyo iyo noolaynu noqon maysee waa in sanad kasta xaj lagu nooleeya oo in la yidhaha sanadkan iyo halayska joogo yaan la xajin sanadada dambe ama waxbaa la yar qabqabanaya ama waxbaa si ahe sanado badan la xajo yacni waa dembi waa in cid ka mida dadka muslimiintahay ay nooleeyaan oo ay ku soo xajiyaan o ay ku soo cumraystaan maxaa yeelay ujeeddada ugu weyni ee kacbada loo dhisay dee waa xaj isaga ayaa markaa lagu xiyeynaya lagu noolanaya sanadkii la arkaba mar waxaa kaloo ka mida buu sheekhu uhi furuudulkifaayaha dafcu darari lmuslimiin dadka muslimiinta dararkooda iyo dhibaatadooda oo la dafciyo oo dee wixii dhibaato haysataa looga kaalmeeyo oo laga dafciyo waa maxay ka kiswati caari dee kii hugala-a oo hu la siiyo wax la weye waycami jaayicin kii gaajaysnaa oo wax la quudiyo la siiyo waase goorma idaa lam yandafic dararkooda iyo dhibaatadooda markaanay ku harayni wey bisakaati wa beyti maalin zakada iyo baytulmaalkii marka aanay dhibaatadooda ku dafcoomaynin weeye haddii se ay dee dhibaatadooda intaa ku dafcoomayso dee dad dhibaataysan maaha ee waay zakadaa iyo baytulmaalkaa iyo laga siiyaa ee waxay u baahan yihiin wa taxamulu shahaadati markhaatiga qaadideeda ayaa ka mida furuudulkifaayaha wa adaawha iyo gudideeda waalxirafu wasanaa'icu xirfooyinka iyo sancooyinka ayaa iyaguna ka mida iyo wamaa tatimu bihi waxay ku taab noqonayso almacaishu noloshu waxay ku taab noqonayso nololaha dadka waxau sheekhu leeyahay waxaa kaloo furuudulkifaayaha ka mid a markhaatiga qaadideeda taxamul shahaada inuu markhaati qofku dee dadku haddii markhaatiyo laga waayo oo cid cid u markhaati furto la waayo iyadoo lafteedu mushkilad bay noqonaysaayoo dee xuquuq badan baa cadilmaysaa markaa shahaadada qaadideedu ayadana fardulkifaaye ayay ka noqonaysaa marka dee qofkana waajib ku noqon mayso ilaa dee isagu inuu caynoobo dee masalan qaadi u yeedho ama qof macduuraya inuu yeedho mooyaane haddii markaa cid ka mida ay furto ayadana waa ka dhacayaa dadkii kale markaa taxamul shahaada waa shahaadaha qaadideedii iyo markhaati ka noqoshadeedii waa daawahaana waa gudideedii marka waa markay in dee maal masel markay tahay laba wax ka badani markay markhaati ka noqdaan weeye haddii laba keliyahuni masalan ay markhaati ka noqdaan dee gudiddeedu markaa fardulcayn ayay ku noqonaysaa xaggaas dambe ayaanu inoogu keeni doonaa wixii ku saabsan markaa taxamulka iyo iyo adduhu waxay ku kala duwan yihiin taxamulku waa fardulkifaaya ayuu dadka ku yahayo haddii ay qaar ka midii markhaatiga ay xambaaraan de inta kale waa ka dhacaya laakiin adduhu dee wuxuu saaran yahay ciddii qaaday ee markhaatiga ka gashay ee cid kale ma saarna ilayna walaa tagtumu shahaadata markhaatiga ha qarinina buy walxiraf boosanaaya waxaa ka mid a xirfadihii iyo shaqooyinkii ayaa iyaguna ka mid a tijaaradii toliddii toobinkii waxay la mid ahaa maxaa yeelay adduunyadii baa dee sababaha noocaasa ku taagan diintiina adduunyadii ayay kus ku taagan tahay haddii markaa dadkii ay iska diidaan dee waa wada dambaabayaan nafdoodina waa halaagayaan marka asar ay sheegaan oo yidhahaan ikhtilaafu ummati raxma oo lagu tilmaamo inu baatil yahay amaba inaanu asal lahayn oo ay u deliishadaan xaggan yacni iskhilaafkan xagga fiqiga iyo arrimaha ayaa sheekh baa wuxuu ku tilmaamayay xulaymi la yidhahda ayaa wuxuu idhi waa xaggaa himada iyo hiwaayadda iyo xirfada iyo shaqadaa dadka iskhilaafsan ee midba meel loo dhaqaajiyey ee allow ku dabeeceeyey weeye ikhtilaafu ummati raxma ummadda iskhilaafkeedu waa naxariis waxay ka dhigan tahay halkaa midba meeluu shaqo tegayo ee mid timi u shaqo tegay ee mid kebi u shaqo tegay ee mid nuuradu shaqa ee mid dhagaxu shaqo tegay ee mid raashinu shaqo tegay mid waliba meelu shaqo tegey ay dadkaasi u baahan yihiin oo noloshoodii ay ku wada xidhan tahay taas weeye ikhtilaafka uu xadiidku sheegayaa marka xiraf iyo sanaaicna waa isku midoo waa iska cadfu tafsiirun